markana kusoo dhawaada waraysi ku saabsan buug cusub oo ay qortay faadumo yuusuf derbi buuggan waxa uu ku saabsan yahay iyo nuxurka sheekada buugga ayaan idinku wareejinayaa yaasiin ciise wardheere wariyaha v o a nairobi oo faadumo yuusuf derbi qoraaga buuggan kula kulmay
sheekooyinka malaawaalka ee inta badan jacaylka ka hadla ayaan ku badnayn qoraalka dadka bugaagta soomaalida wax ka qora marka laga reebo dad kooban oo si gaara iyagu markaasi isku barbardhiga dhaqamadii hore iyo dhaqamada haatan dunida horay u maray gaar ahaan waddamada reer galbeedka dadka marxaladaha kala duwan ku noolaa iyo sida dhaqamadoodu ay markaasi ugu dheemeen dhaqamada kale boog toddobaadkan dabayaaqadiisa lagu soo bandhigay magaalada nairobi oo ka hadlaya sheekooyinka malaawaalka ee jacaylka ee ciwaankiisa uu ahaa ebian wakti iyo waayaha jacaylka oo ay qortay faadwo yuusuf oo loo yaqaano faaduwe yuusuf derbi ayaa dad badan oo halkaasi ka qayb galay aad u soo jiitay marka ay ka hadlaysay qaabka buugkaasi ay u xuratay iyo sheekooyinka ku jira oo saamayn weyn ku yeeshay dadka waxqora iyo dadkii halkaasi isugu yimid faaduma waxa ay marka horeba ifinaysaa cidda ay buuggan u hibaysay oo inta badan ka duwan dadka aynu ku aragno buugaagta adduunka ee waalidka xaasaska qaraabada iyo dadka kale loo hibayn jiray waxaanay tiri
yar baa maalidhowto wuxuu iisoo qoray hidaynta markuu akhriya aadad ku qoslay wuxuu yiri walaaled buga show bukaan socodkao dhan baad u hibaysay marka bugan waxaan u hibeeyey qalbiyada jacaylku degay ee la loolamaya waqtiga iyo waayaha adduunka waxaan u hibeeyey qalbi kasta oo ay dhaawaceen waayaha adduunku oo baadi goobaya dawani uu ku dhayi lahaa qalbigiisa maray ka hadlaysay qaybaha kala duwan ee boog uu ka kooban yahay oo meelo badan ay ku jiraan meerisyo aayadaha qur-aanka kariimka lagu fasiriyo axaadiis iyo qaybo kale oo culumta sayniska ay ku jirto iyo sida dhaqamadu ay u kala duwan yihiin marka la eego dadka jiilka saddexaad ay ku tilmaantay oo iyaga iyo awowayaashoodu ay maraykanka iyo qurbaha ku raageen iyo dadka hooyadeed ay ka mid tahay ee ay sheekada ku matelaysay ee markaasi iyaduna ka soo jeeda dhaqamadii wanaagsanaa ee dadka soomaalidu ay lahaayeen sheekadaasi bal waxa nooga dhacdo faadumo yuusuf derbi bugan waxaa ku jira waxyaalo badan oo xagga sayniska xagga cilmigas waxaa uga jira aayaad badan iyo qur-aankii diinteenu ay badan baa uga jiraan inkastoo sheeko tahay oo sheeko fanada malaawaan tahay haddana waxyaalo badan baan ayaa ku soohay oo ku daray marka waxyaalaha ka jiroo kale waxaa ka mid ah waxyaalo caqabada hadda amayna haysta amaynagu soo foodle taasoo ka mid tahay markii aynu qaxnay oon adduunkii daafihiisi kala degnay dhaqamo badan iyo afaf badan iyo waxyaalo badan oo kala duwan baynu soo qaadanay dadkiina haddana waa dad wada ela oo iswada nabay oo walaalada oo qaarkood isqabaan waxaa imanayaa ama haddaba joogaba kala duwanaanshiya badan oo inuu soo kordhaya marka waxaa jirta gabar ay noo matalaysa reerkay u dhexday iyo reerka dhalay marka reerka u dhalay waa reer dalabkii soomaalida gumanaa ee nadiifta ahaa haysta reerkay u dhexdayna waa jiilka saddexaad oo somaali american ah oo ama soomaalida qurbaha dalka maraykanka degan oo jiilka saddexaad ah macnaha adogogiis baa imaaday waalidkii haddana ardeemihii marka labada axdeen baa isu keena marka xagga dhaqamadii waxyaalo badan baa ku kala duwan waxyaalo badan baa istaa taabanaya marka waxaa inoo matalaysaa gabar la yidhaahdo nasra iyo rendia marka nasra iyo sagal iyo ebya oo danku ku jira waxay waxay sii qaataan galaas dulsiya ah marka galaaska markay na soo baxaan masaajidka maqaxyar baa ku dhex taala meeshay fadhiistaan shaabeen afaad waa yaro sheekaystaan marka sheekadoodii nasra marka ka sheekeynayso xaaladii looga dhacday marka yaryadoo sheekada tabinaysa waxay leedahay fasalkii markaan ka soo baxnay ayaan sidii caadada loo ahayn aniga sagal iyo nasra shaacir intaan soo gadanay aan cabaad iska sheekaysanay nasra ayaa hadalka noo bilowday oo waxaan tiri saaka waxay igu dhacay haddaan idinka shekeeyo qusulka idinka dhammaanay maxaa dhacay ayay sidaas tiri hooye ayaa xalay nala bariday saaka ayay soo toostay xaajin iyo xaajigu diyaarkii u qubeynaya wax faayadaha ka bedelaya hooye inta yaabtay oo afka gacanta saartay ayada iyo iyada ordaysa waa hareeraha iska eegaysa qorkii kusoo gasha boo tiri naaka balaaya ku jiiftaye alla tani waya ceebaysay naa maxay tahay saacadad aad jiifto allah naa baay hurdadii taan ka soo booday ayaa ku yidhi hooyo soo isagu ma uusan dhalin maxaa dhiba oo ku jira hooyo way yaaban ayaa tidhi wamaamad sida quman tahay naankac eebu dhibee marka hooyada dhaqankii hore ay haysataha gabadan maxoogaa dhaqankan waxay la qabsatay naankan ay u dhaxday waxay tiri naankac eebu dhimee hooyo markaysaa tiri ayaa saaxiibkayn soo galay badankii oo ku yidhi masre maxaa loo toosisay gabadhaada ma jargin xasan bay tahay hooyo tis ku naxday ayay tiri ilaahayow ceebadheena iyo ceebaha islaamkaba astur anigiina wataa ceebtay dexistaanjisay oo wiilkii adsadadab u ahaa wuu qolkiisii igu soo galay ilaahayow hana ceebay nin aan balaayo arag baabihii balaayaan arkan war maxaan tiri xasanid baa tahaya alla maxaa maxnala tusay hooyo yaab ayay igu qosashay iyadoo madaxa rarxaysaan ayuu qolkii orod uga baxday waxaa aad u soo kordhaya bugaagta ay qorayaan dadka dhallinyarada ah ee ama qurbaha wax ku bartay ama dalka gudihiisaba ku nool waxaana si gaara loo bogaadiyey dadka faadimo yuusuf derbi oo kale ah ee aan dalka gudihiisa ku korin ee haddana af soomaaliga si wanaagsan wax ugu qoray iyagoo markaasi ay dhiiri gelinayso iyada iyo dadka la midii in af soomaaligu aanu dabargoyn marka loo eego sida welwel badan ay dadka qaarkii u muujinayaan in haddii dowlad la-aanta soomaalida ee muddooyinka dambe dhaqanka iyo kala qaybsanaanta kala duwan ee muddo ay soomaalidu ku soo jirtay ay sii jiri lahayd soomaaliga laga welweli lahaa in fartiisu ay lunto walow ay jiraan dadaalo fara badan oo weli ka fakaraya sidii af soomaaligu uu ku noqon lahaa mid taabagala oo dunida la tartami kara yarsida sawarneere v o e nairobi